الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha ku saabsan ninka iyo gabadha kala tegay ninkii uu rajacada sameeyey gabadhii uu soo ceshaday oo guurkiiyo nikaaxii uu kusoo celiyey iyaduna arinka noocaasi ay diiday xukunku muxuu noqonaya jawaabtu waxay tahay arinta ku saabsan dalaaqa ama furniinka iyo wixii ka farcama sida rajcada oo kale waa arin taladeeda iyo go-aankeeda uu leeyahay ninku oo gabadhu iyadu tale iyo go-aan aanay ku lahayn saasi awgeed ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka yeelay jacala allahu atalaaqa warajcata fii yadi rajul ilaahay subxaana watacaala furniinka iyo soo celinta labadaba wuxuu gacanta u geliyey ragga rabbi subxaana watacaala waa ka yidhi markuu rajcada ka waramayay wabucuulatuhuna axaqu biraddihina fii dalika albacluna waa azawj oo raggii dumarka qabe ee u dhaxeen ayaa xaq u leh inta ay dumarku ciddada ku jiraan inay soo ceshadaan mar haddii arrintu saasi tahay shardi maaha gabadhu marka la furaya inay og tahay iyadoona ogeyn buu dalaaqu ku dhacayaa marka la soo celinayana inay og tahay shardi maaha sidaasoo kale labadaba inay raalli ku tahay iyadoona shardi maaha oo qawaacidda culimadu ay tilmaamaan ee fiqiga la xidhiidha waxaa ka mid ah man laa yushtaratu cilmuhu laa yushtaradu ridaahu qofka aan la shardiyin arrinka inuu og yahay lama shardiyo inuu raalli ku yahay gabadhii markaa ninku uu furay haddii isagu uu soo ceshado inta aanay weli ciddadu dhammaan dalaaqiina uu yahay dalaaq rajciya waxay ka harhsan yihiin way soo noqonaysaa oo waa xaaskiisii oo diidmadeedu rajcada waxba yeeli mayso marka haddii xaaskiisiioo ay isdiidan yihiin unbay noqonaysaa oo arrinkaa wixii kale ee xal loo yeelaya dhinacii kale looga dhaqaaqi karo ayuunbaa looga dhaqaaqi doonaa laakiin mar hadduu soo ceshaday iyadoo dalaaq uu ahaa dalaaq rajciyo dalqadi wax ka harhsan yihiin ciddadiina weli ay ku jirtay iyadoo amaha diida amaha ogolaato waa xaaskiisii weeye oo guurkiibay dib ugu noqotay allahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu